الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد darsigii ugu dambeeyey waxaan soo qaadannay xadiidka saddex-iyo tobnaad xadiidka abi ayuub alansaari xadiidkaas wuxuu yidhi nabiga salى اllahu calayh wasalam idaa ataytum اlqaa'ida falaa tastaqbilu اlqiblata biqaa'idin walaa bawlin walaa tastadbiruuha walaakin shariquu aw qaribuu xadiidkaas waxaa ka dembeeyey hadalkii abu ayuub oo uu yidhi shaaman ta tagnayaan waxaan aragnay suuliyaal xagga kacbada loo soo dhisay waa ka leexa jirnay suuliga markaan galno kacbada waa ka leexa jirnay ilaahayna dembi dhaafaan weydiisan jirnay waxaa ka dembeeyey xadiidkii cabdullaahi bni cumar ibn اlkhadaab oo uu yidhi cabdullaahi bn cumar ibn اlkhadaab raqiitu yowman calaa beyti xabsata fara'aytu nabiya salى اllahu calayhi wasalam yaqdii xaajatahu mustaqbila shaami mustadbira alkacba wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar ibn اlkhadaab maalin ayaan koray guriga xabsa waa iska koray ee nabiga inuu fiiriyo uma korin waa iska koray markuu koraa indhihiisii waxay ku dhaceen nabiga sala allahu calayhi wasalam oo xaajo gudanaya oo shaam ku sii jeeda kacbadana u daba jeediyey markaasna meesha uu ku jiray waxay ahayd suuli xaafidku markuu sharxayey bukhaariga wuxuu yidhi walilxakiimi tirmidiy biisnaadin saxiixin fa ra'aytu fii kaniifin imaamu tirmidi waxaa u sugnaaday sanad saxiixa uu ku wariyey inuu cabdullaahi bn cumar yidhi fa ra'aytu fii kaniifin waxaan ku arkay nabiga waxay ahayd suuli dhexdiisa suuliyuu ku jiray nabigu sala allahu calayh wasalam sidaasu labadaas xadiis iyo axaadiis kaloo soo aroortay daraaddeed mas'aladan ah kacbada in loo jeesto iyo in loo daba jeediyo ahlcilmiga waa isku khilaafeen afar qowl ayaa ugu mashhuursan aqwaasha laga yidhi waana ka badan yihiin laakiin afara ugu caansan qowl wuxuu leeyahay ahlcilmiga ka mid ah ama dhismaha lagu jiro ama bannaan ha la joogo waa xaaraan in kacbada la qaabilo iyo in loo daba jeediyo labaduba xadiidkii abu ayuubayna ku dhegay oo fahamkiisa ah maadaama uu yidhi abu ayuub markaan suuliyaal galnay oo shaam laga dhisay oo dhankaa kacbada u soo jeedaa waa ka jeesan jirnay kacbada fahamkaas abu ayuub ayay ku dhegeen waxayna yidhahdeen ama dhisme ku jir ama bannaan joog suuliga in la qaabilaa ma bannaana adoo xaajo waxaan rabaa kacbada in la qaabilaa ma bannaana marka aad xaajo gudanaydo ama bannaan joog ama suuli ku jiro madhabkaas waa madhab ahlcilmiga gabalna waxay mareen inay yidhaahdaan dhammaan adiladii diidayday waa la nasaqay ama bannaanka joog ama suuli ku jir meeshaa rabtaad u jeesan karta kacba iyo qayrkeedba waana la nasaqay adiladii diidayday waxay deliishadeen xadiidka jaabir ibni cabdillaah oo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja ay wariyeen oo xadiis saxiixa ah wuxuu yidhi jaabir ibni cabdillaah kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam qad nahaanaa an nastaqbila alqiblata kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam qad nahaanaa an nastadbira alqiblata wanastaqbilahaa bifuruujinaa idaa ahraqna almaa rasuulkaa wuxuu naga reebay inaan qiblada u daba jeedinno ama aan la qaabilno farjiyaalkayaga markaan biyaha iska daadayno macnaha markaan kaadshayno uma qaala kadibu wuxuu yidhi jaabir qad ra'aytuu qabla mowtihi bicaamin nabiga dhimashadiisii hal sano ka horaan arkay mustaqbil alqibla asagoo qiblada qaabilay marka waxay yidhahdeen xadiiskaas ayaa caddaynaya waa la nasaqay nahyigii meeshaa rabtaad u jeesa kartaa bannaanka iyo dhismuhuna waa isku mid waa madhabka labaad madhabka saddexaad waxay kala saareen bayna alistidbaar waalistiqbaal in daba loo daba jeediyo iyo in la qaabilay kala saareen waxay yidhahdeen istiqbaalku ma bannaana laa fi saxraa'i walaa fi lbunyaani ama dhisme ku jir ama bannaan joog ee ma bannaana istiqbaalku laakiin istidbaarku waa bannaanya xadiidkii salmaan ayay deliishadeen oo istiqbaalka diidayey wakadaalika xadiidka cabdullaahi ibnu cumar oo asaguna leh nabiga sala allahu calay slam kacbada waa u daba jeediyo ana arkay marka waxay yidhaahdeen istidbaarku dhib ma leh laakiin istiqbaalkan la oggolayn madhabka afraad waa madhabka ugu raajixsan wuxuu leeyahay waxaa la kala qaadaa istiqbaalka iyo istidbaarka kaasaa la kala qaada waxaan rabaa cafwan waxaa la kala qaadaa fi اsaxaari wa fi lbunyaan bannaanka marka la joogo iyo dhismaha marka lagu jiraa la kala qaadaa wuxuu leeyahay madhabkaasu haddii qofka uu bannaan joogo fi saxraa ma bannaana istiqbaal iyo istidbaar ma bannaana waxaana sariixuu ku yahay xadiidkii abi ayuub alansaari falaa tastaqbilu اlqiblata biqaa'idin walaa bawlin walaa tastadbiruuha labadaba nabigu waa diiday marka xadiiskaas waxaa lagu xambaaraa fi saxraa bannaanka markaan kacbadii waxba kaa xigin laakiin haddii aad ku jirto fil abniya oo fil bunyaan dhismo markaad ku jirtood suuli ku jirto meesha rabtaad u jeesan kartaa waxaana u deliil ah yidhaahdeen in dhismaha meeshii la raba loo jeesan karo xadiidka cabdullaahi bni cumar ibn اlkhadaab oo bukhaariya muslim oo aan soo marnay nabiga sala allahu calayh wasalam dhismuu ku jiray waana u daba jeediyey kacbada xadiidkaas waxaa laga qaadanaa marka dhisme lagu jiro in loo daba jeedi karo maxaa soo haray markii dhisme lagu jiro in la qaabili karo waxaa laga qaadanaa xadiidkii jaabir oon sheegnay oo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja ay wariyeen kaana rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam qad nahaana an nastadbira alqiblata wa nastaqbilahaa bifuruujina idaa ahraqna almaa uma qaala qad ra'aytuu qabla mowtii bicaamin mustaqbila alqibla isagoo qibladii qaabilan ah wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar fatxulbaariga waalxaqu annahu laysa binaasiqin xaqa waxay tahay xadiiskaas oo jaabir ma ahan mid nasaqay nahyigii hore ma ahan nahyigii hore khilaafan liman zacamahu bal huwa maxmuulun calىa annahu ra'aahu fii binaa'in aw naxwihi waxaa lagu xambaarayaa markuu nabigu soo qaabilayay qiblada xaggeeda jaabir wuxuu ku arkay dhismo ama wax la midahoo alaab kale ka xigtay qiblada waana fahamkii cabdullaahi ibni cumar ibnu اlkhadaab in sidaas adilada loo jamciyo oo la yidhaahdaa nahyigiina waa kaasaa xadiidka abu ayuubaa diiday in la qaabilo iyo in loo daba jeediyo waa markii bannaan la joogo marka dhismo lagu jiro in la qaabili karo xadiidka jaabiraa tusaa in loo daba jeedi karana xadiidka cabdullahi bni cumaraa tusaa marka dhismo markii la joogo meesha rabaa loo jeesana abu daawuuda wuxuu wariyey abu daawuuda wuxuu wariyey can marwaan alasfar wuxuu yidhi ra'aytu ibna cumara anaaqa raaxilatahu cabdullaahi bni cumar ibnu lkhadaabaan arkay oo heshiisii fariisiiyey mustaqbila alqibla qiblada qaabilayoo xaajo gudanaa uma jalasa waa fadhiistay yabuulu ilayhaa hasha xaggeeda u jeedaa qibladii u jeedaa isagoo kaashaya faqultu yaa abaa cabdiraxmaan alaysa qad nuhiya can haada markaasaan idhi abaa cabdiraxmaanow miyaan layska reebin qiblada in lala qaabilo xaajo gudashada qaala bala innamaa qad nuhiya can daalika sax waa layska reebay laakiin faidaa kaana baynaka wa bayna alqiblati man yasturu falaa ba'sa laakiin marka adiga iyo qiblada wax idinka astu inin asturaa idin dhexeeyo dhib ma leh waa la diiday waxa la diiday waa bannaanka haddii astur inin dhaxeeyo dhib ma leh lama diidin waa fahamka cabdullahi bn cumar ibn khadaab waana adiladiioo la jamcinaa qaacidaduna waxay tahay icmaalu daliilayni owlaa min ilqaa'i axadihimaa adilada labadaba in la jamciyo ayaa ka feecan in mid lagu camal falo laydhaha kanaa naasiqon ku camal falaa kii kalena la tuuro marka dhismo markaad ku jirto meesha rabto u jeeso bannaankana ma bannaana haddaan waxba kaa xigin dhismo kaliya maan haddii wax iska xijido oo hal iska xiji ama derbi ama geed waana inaad u dhowaataa shaygaas alcilmiga gabala yidhi iska daa qibladaane xataa qibladii hore baytulmaqdis looma jeesa karo waaba mamnuuc qaar ay yidhaahdeen xadiis waxay u desheen abu daawuud iyo ibnu maaja iyo axmed iyo ibnu abishayba ay wariyeen min dariiqi camar ibnu yaxya can abi zayd laakiin xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi waa daciif maana waxaana ku sugan nin majhuul ah oo la idhaha abi zayd hadduu saxiix noqdana macnihiisu ma noqdeen baytulmaqdis yaan la qaabilin laakiin reer madiinuu nabigu la hadlaayey reer madiine hadday baytulmaqdis qaabilaan kacbaday u daba jeedinayo marka waxaa laga reebaa waa kacbada u daba jeedinteeda oo ka xaaraamta sidaas ayuu yidhi marka xadiiskaasuna xadiis sugan ma ahan weeye qiblada aad ayaa ilaahay u weyneeyey qiblada aada u weyneeye in lala jeesto kaadi iyo saxaro iska daaye candhuufta in loo tufaa ma bannaana abu daawuud wuxuu wariyey man tafala tujaaha alqibla qofka candhuuf u tufa xagga qiblada jaa'a yowma alqiyaamati wa tafluhu bayna caynay maalinta qiyaamu imaana ayadoo halkaas candhuuf uga taalo halkaas labada indhood dhexdooda ayadoo candhuuf uga taalo qiyaamaha imaana qofka kacbada xaggeeda candhuuf u tufa marka kaadi lalama qaabilo saxaro lalama qaabilo candhuuf looma tufo haddaad dhismo ku jirtana meeshaad rabto u jeeso alxadiiu alkhaamisa cashar xadiiska شhan iyo tobneeye hada maxalu rawa الbukhaariyu wa muslimu can anas bni maaliki radia اllaahu canh bukhaariya muslima waxay ka wariyeen anas ibnu maalik annahu anas qaala inuu yidhi kaana rasuul lahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa salى اllahu calayh wasalam yadkhulu mid gala alkhalaa'a makaanu xaaja gudashada fa axmilu waan u qaadi jiruu yidhi anas ana aniga iyo wa qulaamun wiil naxwi anigoo kala xagga sanadka idaawatan idaawatan sibraar yar wey waa weel yaroo weysa weysada lagu qaato oo maqaar ka samaysan idaawatan sibraar yaroo min maa in biyo ah iyo wacanasatan ultaki fayastanji nabigaa ku astajoo jiray bilmaa'i biyaha alcanasatu alxarbatu waa eebada asakiiratu yartaa usha yartaa foodda waranka kula weeye xadiidka nabiga anas ibnu maalig ayaa ka wariyey radia allaahu canhu tarjamadiisana horay ayaan u soo qaadannay wuxuuna ka hadlaa xukunka astajada biyo lagu astajoodo ayadoo kaadi ama saxaro laga astajoonaa can anas ibni maalikin radia allaahu canhu annahu anas qaala wuxuu yidhi kaana rasuuluullah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yadkhulu mid gala alkhalaa'a makaanu xaaja gudashada alkhalaa'a hadda waxaa loola jeeda almakaanu alkhaali almucaddu liqadaa'i alxaaja waa makaan bannaan oo lagu xaaja gudto hadda suuli maahan suuli maahan meel bannaan oo xaaja gudashada loo aado weeye waxaa ku tusaya usha laga daba qaadayo waranku ku taagan yahay ushaan inta dhulka ku mudo hadde ilaa bannaanka markaad xaaji gudasho u aaddo geedaad fooda ku qabsanaya wejigii geeda kaa xiga ee dhabarka ayaa kuu qarina warankaana inta dhulka ku muddaad mara saare gadaalna maradaa kaa qarina horeyna geedka nabad wey marka meel bannaan wey meeshuu ku xaaja gudanayay xaafidkuna wuxuu yidhi riwaayadaaba ku timid kaana idaa kharaja lixaajati markuu nabigu baxo oo xaajadiisa uu u baxo xaajo gudanaa markaasaan u qaadi jirnay weysada aniga iyo wiil kale markaa riwaayadaha kala sii caddaynaya maahan suuliye waa makaan lagu xaajo gudanaa kaana rasuululahi wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yadkhulu mid gala alkhalaa'a makaanu xaajo gudashada fa axmilu waan u qaadi jiray ana aniga iyo wa qulaamun wiil naxwi anoo kalea naxwi wuxuu la jeedaa muqaaribun lii fi sinni xagga da'da xagga sanadka wiilaan isku dhowdhownahay wey muqaaribun lii fi sinni wiil xagga sanadkaan isku dadhownahay iyo anigaa u qaadi jirnay idaawatan sibraar yar weeye waa buraashad oo ka samaysan maqaar buraashad ama ubayar oo weysada lagu qaato maqaar ka samaysan weeye idaawadaasoo min maa-in biyo ah iyo wacanasatan ultaka anasaduna waa ul fooda waran yar ku leh fayastanjii nabigaa ku astajoo jiray bilmaai biyaha alcanasatu alxarbatu saqiira canasada waa eebada yartaa waa ul yaroo fooda waran ku leh xadiidkan waxaa laga qaadanaa fadiilada anas ibnu maalik radia allaahu canhu maxaa yeelay nabigu uu khidmayn jiray toban san uu khidmaynayay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa marka qofku xaajo gudana hadduusan suulo helin inuu dadka ka fogaado uusan dadka agtooda fadhiisan oo uu fogaado ilaa uu dadka indhahooda ka qarsoomo sidaas weeye aadaabta islaamiga xadiidkan waxaa laga qaadanaa qofka markuu xaajo gudasho aadaa wuxuu ku dahaalo qaada lahaa inuu marka hore diyaarsado marka hore fiir biyihiia nabiga loo qaaday maxaa yeele haddaadan diyaarsan oo adoo waxaad ku dahaalo qaadato haysan aad xaajo gudato waxaad ku qasban tahay inaad istaagto kadibna waxaa dhacda najaasadii inay kugu hallowdo sidaas ayaa dhici karta xadiidkan waxaa caddaynaya oo daliil u yahay biyaha in lagu astajoodo biyaha in lagu astajoodo dadaa diiday bal saxaabada gobol laga wariyaa oo diideen biyaha oo yidhahdeen war dumarkaa ku astajooda biyaha ee ninkuma astajoodo biyo nabigaa ku astajooday marka rag iyo dumar waa isku mid qaara isku dayeen xataa ta'wiiliyeen xadiidka waxay yidhahdeen fayastanjii bilma nabiga fayastanjii bilma anas ma dhihina yidhahd ruwaadda mid kaloo ka mid ha yidhi laakiin xaafidku masaladaas aad u ridiyey riwaayado sariixuuna keenay in anas yidhi nabigaa biyaha ku astajoonaya baari nabiga wey waxa biyaha ku astajoonaya marka biyo in lagu astajoodo wax ishkaala ma leh haddaad rabtana warqad ku astajoo ama dhagax haddaad rabtana biyo ku astajoo xadiidka wuxuu daliil u yahay carruurta yaryar oo xorta ah oon qaangaarin in la adeegsan karo waxaas ii soo qabo xataa agoon hadduu yahay waxyaalaha caadigaa qofka agoonka haya waxyaalaha caadigaah carruurta lamidka loo dirsado waa u dirsan karta fiiri anas waa agoon waana saqiir nabiga sal اlahu alay sl isoo qaad biyuhu leey waa u soo qaada nabiga wax ka waracsan ama ka dhowrsanaan badanna ma jiro marka xataa agoonka aad haydo weysadaas iisoo shub waxaas iisoo waxyaalaha maarata carruurta lamidka loo dirsado oon dhib iyo dhabarjab ku ahayn oon asaga dhibaato u geysayn waa u dirsane iisoo qabo biyaha weysada iisoo shub xaggana labtaan dhig waa adeegsan kartaa waa adeegsan kartaa marka waa xadiiskaanaaba tusaaba xadiisku wuxuu tusaa ixtiraamka dadka ahlulfadliga ah ahlu salaaxa ah iyo in loo khidmeeyo iyo in wanaagga loogu kaalmeeyo inay wanaag tahay wuxuu tusaa khidmada caalimka uu u khidmeeyo ardagu sharaf inay ardaga u tahay xaaladii salafkii saalixahna sidaas ayay ahayd wuxuu tusaa carruurta in lagu tarbiyeeyo aadaabta wanaagsan iyo ixtiraamka dadka waaweyn culummada dadka feefeecan inay ixtiraamaan in lagu tarbiyeeyo caruurta sidaasaana nabigu wax u tarbiyeeyey salى اllahu calayه wasalam ushaan waranka yarkaa fooda ku leh ushaan yartaa fooda waranka yarkaa ku leh faa'iidadeedu maxay ahayd waxay yidhahdeen culummadu kow faa'iidadeedu waxaa ka mid ah markaad xaajo gudanaydo meel bannaanna aad joogto haddaadan waxba haysanood fara bannaan tahay haddii bahal ama cadowku soo aado waa isnajaasayni ilaanaad boodo soo maaha wax raadsato laakiin warankaagii haddaad haysa u shaadi bahal adduunya adoo iska fadhiya iskaga dhifane wixii yacaad iska dhihi karta faa'iido weyn marka waa laakiin haddaadan waxba haysan bahalna halkan soo booday bood aha ee marka najaasadii isku hallee marka koow faa'iidada koobaad waxay tahay waa dafcu اlcaduwi min alinsaani aw alxayawaan waa cadowga inaad iskaga dafcidaan nabiga loogu geyna cadowgu iskaga dafcinaya labo faa'iidada kale bannaanka markaad ku xaajo gudanaydo dhulku hadduu ad adag yahay waa inaad ganacda hadoon garaacin haddaad tidha waa ku xaajo guda kaadida kugu soo laabe waa najaase waana waa najaas jirkaagay gaaree cadaabulqabriga meesha laga helaan waa halkaas oo qatarta marka faa'iidada labaad waxay tahay dhulku warankaas ku garaaca meeshu hadday adag tahay marka meel jilicsan kaadidii ka soo laabame faa'iidada saddexaad waxa ay tahay haddii maalan geed aad dhinac iska xijido dhinacii kalea kugu bannaan dhulkaa lagu mudee maraad saaree dhinacii kale kaa asturee qofkii meesha soo maraana waa kaa leexaa waa dareemaa meesha in qof ku xaajo gudana laakiin haddaadan wejiga geedka sidood gadaal ka qaawan tahay sidaasu waa dhibaato faa'iidada kalena waxay ahayday yidhaahdeen bukhaarina waaba u baabaystay faa'iidadaas nabigu markuu xaajo guto waa weysaysana waa tukanaa sutru qofka muslimkaa markuu tukaa hortiisa waa inuu wax dhigo markaas inta dhulka ku nuto uu sutro ka dhiga jiray sutru ka dhiga jiray marka fawaa'idaasa ilaada waa badanta imaam nawowi sharaxa saxiixmuslimka wuxuu yidhi madhabka ay ku sugan yihiin jamaahiirta selafka iyo khalafka ayna ku ijmaaceen ahlufatwada iyo dhammaan a'immada magaalooyinka waxaa fadli badan qofku marka hore inuu iskaga tiro najaasada ama dhagax ama warqad iyo wax la mid ah kadibna uu biyaha ku maydho isku daridaasaa fiican maxaa yeelay haddaad biyihii ku bilowdo gacantiadu najaasadii ay taabanayn laakiin haddaad warqad ku hormarido warqadda ku nadiifido najaasadiiyo fuudaataad biyaha ku maydhay sidaasaa afdala hadduu mid ku gaabsanayana warqadda keligeed ama dhagaxa keligiisa waa ku gaabsan karaa isagoo biyo haysta biyaha keligoodna waa ku gaabsan karaa waxaa afdala ay yidhahdeen biyaha maxaa yeelay biyuhu caynta iyo asarkay suulinayaan laakiin dhagax ama warqad cayntay suulinayaan laakiin asarka ma suuli karo الحديث السادس عشر هذا محله روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة بخاري مسلم وحي كوري عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي حيري لا يمسكن يوسنكو قبا أحدكم قف إن كمد ذكره xibintiisa taranka biyamiinihi gacanta midigta walxaal yuusan ku qabanin huwa asaga qofkii walxaal yuusan ku qabanin huwa axadkii yabunu uu kaajaa walaa yatamasax yuusan iska tirin min alkhalaa'i makaanu xaaja gudashada xagdeeda biyamiinihi gacanta midigta yuu iskaga tirin oo ku asajoon walaa yatanafas yuusan ku neefsan fil inaa'i weelka oo uu wax ku cabayana yuusan ku neefsanin xadiidkan saxaabiga wariyey waxaa la yidhaha kunyadiisa abuqataada ayadaasuuna ku caanbaxay oo magiciisa kunyadiisa ayaa ka caansan magiciisa waxaa la yidhaha alxaarif ibnu ribciy ibni baldama assalamiyu asalamiyuna bannaanay laakiin bifatxi siin assalamiyu ayaa mashhuur ah oo afsaxa alansaariyu faarisu rasuulilaahi weeye gaandharigii rasuulka sala allahu calayh wasalam farduhu ku dagaalami jiray dagaalkii uxud ayuu kala qayb galay nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu kala qayb galay dagaalkii khandaq iyo dhammaan duulaamadii ka dembeeyey bukhaari iyo muslim iyo qayrkoodba axaadiistiisa ayay soo saareen saxaabadaa qaarkood axaadiista ka wariyeen iyo in fara badan oo taabiciyaalka ka mid ah wuxuu dhintay hijiriyadu markay ahayd konton iyo lixdan intii u dhexaynay xoogaa waa laysku khilaafay konton iyo dhowr markay ahayd hijiriyadu oo lixdankiina aan la gaarin laakiin bidabdi waa laiskugu khilaafay fadaa'il badanuu iska leeyahay saxiixulmuslimka waxaa ku sugan raqamka kun iyo siddeed boqol iyo toddobo xadiidka ah kun iyo siddeed boqol iyo toddoba nabigu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kaana khayru fursaanin alyowma abuqataada maanta inta fardaha ku dagaalamaydey oo tignikooleey ah waxaa ugu qayr badnaa abuqataada wa khayru rajaalatina salama inta ifantariga ahe lugta adeegsaydayna waxaa u qayr badnaa salama nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam maalin gaalo lala dagaalamaayey uu yidhi wixii tignika ku dagaalamayo fardooley ahaa waxaa u qayr badnaa abuqataada wixii lugta adeegsaday ifantari ahana waxaa u qayr badnaa salama marka fadaa'il waa weynu leeyahay xadiidkuna aadaabta islaamiga qaar ka miduu ka hadlaa saddex masalo muhiim ah ayuu ka hadlaa rawa lbukhaariyu wa muslimu can abi qataada alxaariث bni ribciy alansaariy radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalama qaala nabigaa yidhi laa yumsikanna yuusan ku qaban axadukum qof inin ka mida dakarow xibintiisa taranka biyamiinihi gacanta midigta yuu ku qabanin walxaal yuu ku qabanin huwa qofkii huwa axadkii yabuulu uu kaadsayo walaa yatamasax yuusanna iskaga tirin yuusan ku astanjooyin walaa yastanji weeye macnaheeda yuu iskaga tirin yuu ku astajoon min alkhalaa'i suuliga xaggiisa biyamiini gacanta midigta yuusan ku astajoon walaa yatanafas yuusan ku neefsan fililaahi weelka uu wax ku cabaa marka fiiri koow xadiiskan waxaa nabigu diiday sala allahu calayh wasalam qofku inuu xibintiisa taranka gacanta midigta ku qabto laakiin nahyigeesu ma muطlaqa mase waa muqayad waa muqayad xaaladda uu kaajayo xaaladaas bis wey maxaa yeelay fiiri waa la xaaleeyey walxaal huwa axadku yabuulu u kaashaa walxaalu wasfun lisaaxibihaa qaydun licaamiliha aha waxay qayd u tahay caamilka oo ah laa yumsikanna ficilkaasay qaydayda xaaladda oo la diiday inuu qabto waa xaaladda uu kaajayo xaaladaha kaleeto inamaa huwa badcatu minka uu yidhi nabigu sal la alay war waa xibin jirkaaga ka mida daa taabata dhib male laakiin xaaladda uu kaajayo wey sidaasuna yidhi xaafidku adilada muطlaqaahoo soo aroortay waxay tahay qaacidadu almuطlaqu yuxmalu cala اlmuqayid muطlaqa wixii soo arooray oo midigtayaan xibinta taranka lagu taaban kuwa dhahayo muطlaqa waxaa lagu xambaaraa midkan muqayadkaah waa xaaladda kaasha qofku kaajayo xaaladaas wey xaaladda xaaraamta oo nabigu diiday sal اlahu alay waslm ama karaahiyada waa masalada koobaad marka markuu kaajayo inuu ku tabto ma la ogola maxaa waa gacan wax lagu cuno najaasaad bay ku agdhowaato inay wax gaaraan xataa haddaad ka mayrto gacantii hadhow markaad wax cunayda inay kugu soo dhacdaabal arkaa cuntadii aad ku dhibtooto naftu ay dhibtooto marka waa in laga fogeeyo gacanta mas'alada labaad walaa yatamasax min alkhalaa'id yamiini yuusan ku astajoon gacanta midigtaa waa mamnuuc qofki ilaahay uu bidix siiyey de qofkii bidixdu ka go-an tahay waa masale kale lagama hadlayo kaaba waa ku qasbanya laakiin qofki ilaahay bidixdii siiyey bidixdaa iskale astajada ma bannaana midigta ama biyo ku astajoo ama warqad ku astajoo bidixdaa iskale bidixdaa iskale laakiin meeshaas waraa yimid marka war culusaa ka yimid biyo hadday tahay waa iska fududda oo gacanta midigtaaha biyihi lagu qabana bidixdaana lagu astajoona laakiin waxaa lagu yidhi dhagax ku astajoo ama qori ama warqad haddii markaad qori iyo dhagax iyo warqad ku astajoonaydo waxa aad ka astajoona ay saxro tahay waa iska fududa bidixdaad ku qabana bidixdaad iskaga tiri midig ma adeegsayd laakiin kaadiyaad rabta inaad ka astajooto ninna waa tahay weliba dadku kala duwane inaad gacanta midigtaa ku qabato xibintii taranka lama ogolo inaad ku astajootana lama ogolo marka see yeeli wa fuqahada gabal suurad adag ay keeneen suurad aad u adag abu sulaymaan alkhadaabiya macaalimu sunanka ku keenay aba ma ahan fuqahaa muxadisiintiina oo ka mide suurad oo aad u dhib badanoo suurtagal aan ahayn oo aad qofka khatarba u geli karo oo waxay yidhaahdeen wuxuu yidhi qofkii markuu dhagax isticmaalayo maadaama ay waajib ku tahay inuusan midigtii ku taaban waxaa la rabaa bidixdu xibintii ku qabana dhagxiina dhagxii halkaa lagu qabanaa marka dhagxii labada cirboodaa lagu qabana labada cirbood marka taas haddee dadka o dhan uma fudud qof culus hadde ka waran masaladaas markaa waxay yidhaahday culummo badan waa radiyey waa inkireen waxay yidhahdeen wax suuradaasu wax suurad oo qofka waxa weeyaan saxa maaha waxaasoo kalen sharcigu dadka ma amro imtixaanka laakiin waxay yidhahdeen haddii dhagax weynoo meel ku yaalla aada hesho khalaas biixda ku qabo dhagaxaas iskaga tag nabad haddaadan dhagaxaysanoo hadda suuliyaadba ku jirtaaba suuliyadna dhagax weynu ma dhex yaallo markaas waxaad samaynee gacanta midigta waxaad ku qabaneen wixii aad wax kaga tirid ama dhagax ama warqad ama qori midigtaad ku qabaneen laakiin dhaqaaji mayd ka shaqaysiin mayd ayada xibintii tarankana bidixdaad ku qabaneen ayadaad ka shaqaysiine markaasaad iskaga tiri nabad wa taasna qofka sidaasna lama dhihi karo midigtii uu ku astajooday lama dhihi karo sababtoo ah bidixda markaad ku asajoonaydo sow biyaha gacanta midigtaa kuma qabato he sidii oo kale waa gacantan dhagax camalaad ka dhiga saasaad ugu qabanay mara dhaqaajiy daad dhaqaajido iyadaad ku asajoodo dhagax camalaad ka dhigay saasaad ugu qabanee khalaas gacanta bidixdaad ku shaqaysana sidaasaa saxdiiya waa sida uu khazaali yidhi wasiidka baqawi uu yidhi tahdiibka sidaas ayayna waxa weeyaan culummada dambe oo shaaficiyaduna ay rajaxeen sidaas ayay rajeen xadiidka wuxuu kaleeto u faaidiinayaa weelka marka wax lagu cabaa weelka in lagu neefsado lama ogola fiiriya weelka marka wax lagu cabaa weelka in lagu neefsado lama ogola walaa yatanafas fi linaa qofku markuu cabaa fiif fiif fiif fiif lama ogola maxaa la samaynaa waxaa la samaynaya sida xadiiskii صaxiixaynka xaafidku wuxuu yidhi xadiiska bukhaari iyo muslim xadiiska anas xadiiska sida uu sheegayo weeye sida feecan oo sunnada ah ana rasuula اlahi salى اlahu عalيه wasalam kaana yatanafasu fi linaa'i alaaثa markuu cabitaan cabayo saddex gooru neefsan jiro waa cabaa bismi lah intayda qacqac weelku ka wareejaa waa neefsana haddana qac waa cabaa waa iska wareejinaa weelku haddana waa cabaa saddex goor waa xadiiska bukhaari muslim fawaa'id badan ayuuna leeyahay arrintaasu oo waxaa ugu horeeya horta waxaa dhici karta inta sankii wax ka soo baxaan weelkaba galaan oo wixii weelka hadday wax ku hareen ama weelkii laftirkiisa la qurunsado oo dadkii kaa dambeeye wax ku cabaaya ay qurunsadaan way dhici karta fuuqfuuqdan waxaaba dhici karta inaad ku mergataba cabitaanka inaad adiga ku mergato waa dhici kartaa waa dhici kartaa marka calaa kulli xaal hadyigii nabiga wuxuu yahay weelka inaan lagu neefsana qofku marku cabaayana uusan sida geeli u cabinin uu saddex goor neefsado ta bismi illahi ra cabo oo weelka iska wareejiyo oo haddana cabo oo haddana iska wareejiyo neefsana marwalba sidaas ayaa sunnadii ugu dambayn xadiidkaas waxaa muhiim ah in la baraarujiyo cuntada iyo cabitaanka weelkana in la afuufana nabigu waa diiday abu daawuud iyo tirmidiyaa wariyeen nabigu waa diiday salى اllahu calayh wasalam an yutanafasa fi linaa wa an yunfaqa fiih in weelka lagu neefsado iyo in la afuufo dadka gabal markay cabitaanka saxar ku arkaan wax yaroo cabitaanku u leey kaas caba eber waay nabigaa diiday sunnada ama waa ka kulul yahay waa qabooji rabaa nabigaa diiday fuuf ay tahay waxa weeye wasaqaaba geli karteen marka in la afuufana lama ogola in lagu neefsadana lama ogola waana in qofka muslimka aadaabta dhaqan uu ka dhigtaa aadaabta islaamka waa inuu dhaqan ka dhigtaa qof الحديث السابع عشر حديثك طبانية الضبعية هذا محله روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس وحيد مرة النبي نبي صومر صلى الله عليه وسلم بقبرين لما قبري فقال نبي وحيد إنهما لا يعذبان إنهما لبادان قبري وحلو رجيدا صاحبي القبر لبادا قفل قبرك كجرتان لو رجيدا إنهما labada qof ee qabrigan ku jirta la yucadabaani waa la cadaabaa wamaa yucadabaani mana loo cadaabayo fii kabiirin dembi weyn ama axadumaa midkood fa kaana wuxuu ahaa laa yastatiru midaan iska asturin min albawli kaadida wa mal aakharu midka kale fa kaana wuxuu ahaa yamshi mid la socda binamiimati isku dirdiridda fa akhada nabigu wuxuu qaaday jariidatan laan laantaasoo radbatan qoyan fashaqahaa nabigu waa kala jeexay nisfayni laba nis faqarasa waa ku tallaalay fii kulli qabrin qabri kastaba waaxidatan mid laantii inta kala jeexu jeex walba qabri ku tallaalay madaxuna uga tallaalay faqaaluu waxay idhahdeen yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow lima shay dartiis muxuu yahay facalta haadaa arrinkan aad u samayday qaala nabigu wuxuu yidhi lacalahu cadaabku wuxuu mudan yahay yukhafafu in laga fududeeyo huwa cadaabka canhumaa labadan qof maa muddo lam yaay basaa aysan qalalin labadaas laam muddada aysan qalalin in laga fudeeyo sidaas ayaa rajadu tahay oo la rajaynaa xadiidkan saxaabiga wariyey waa cabdullaahi bnu cabbaas cabdullaahi bnu cabbaas kunyadiisa waxaa la dhaha abulcabbaas abulcabbaas cabdullaahi bnu cabbaas ibnu cabdilmualib ibnu haashim ibnu cabdimanaaf alqurashi alhaashimi ibnu cami rasuulilaahi sala allahu calay wasalam waa rasuulka ilaahayna adeerkiisa wa xabrulumma waa caalimkii ummadda wa baxrulcilmi waana baddi cilmiga wa tarjamaanu lqur'aan waa mufasirkii qur'aanka wa axadu cabaadalati alarbaca afarta cabaadale la yidhaahn soo sheegnay mid ka miduu ahaa afarta cabaadale la yidhaah mid ka miduu ahaa cabdullahi bn cumar ibn khadaab cabdullahi bn cabbaas iyo cabdulaahi ibnu zubayr iyo cabdullahi ibn camar ibni caas afartooda horaan u soo sheegnay wa min abrasi culamaai saxaaba culummada saxaabada kuwa ugu caansan ayuu ahaa in badanoo saxaabada ka mid ah cilmi ka wariyeen khalqi badanoo taabiciyaalkaa ka wariyeen axaadiisiisa bukhaari iyo muslim afarta sunanka iyo masaaniidda iyo macaajimta ayay ku suganta fadaaishiisu aaday u badanta waxaa ka mid ah sida saxiix muslimka ku sugan nabigu inuu u duceeyey bukhaarigana waxaa ku sugan inuu nebigu yidhi allaahuma callimhu alkitaaba ilaahu kitaabka bar saxiix muslimkana waxaa ku sugan allahuma faqihu fi ddiin ilaahi ow diinka fahamsiin ducadii nabigu qabay sala allahu calayh wasalam cumar ibnu lkhadaab wuxuu dhihi jiray lahu lisaanu sa'uul wa qalbun caquul wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu cabbaas carab su-aal badan oo uu cilmiga culummada ku weydiiyo iyo qalbi garasho badan oo cilmiga marka la sheegayo uu ku garto ayuu iska leeyay hijrada saddex sano ka hor ayaa la dhalay markii la hijroonayo madiine loo hijroonayo saddex sanuu jiray daa'if ayuu ku dhintay lixdan iyo siddeed hijriyadu markay ahayd asagoo toddobaatan iyo kow sano jira mar horena indhabeelayo fii aakiri xayaatii indhool ayuu ahaa cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu tacaala canhumaa masaa'ilka markay adkaadaan cumar ibnulkhadaab cabdullaahi ibnu cabbaasuu meel u dhigi jiray wuxuu dhigi jiray waxaa u imaanaya cabdullaahi halkaas iska dhiga siladii adkaata isagaa loo diyaari jiray cumaraa meel u dhigi jiray markaasuu dhigi jiray cabdullaahi ow ka waran masaa'ilka adkaada meelaa loo dhigi jiray marka uu la shuuraynayo dadka oo maadaama uu khaliifkii muslimiinta cumar ahaa oo u leeyahay arrin heblo maxaa laga sameeyaa isagoo wiil yar ah uu soo dhex fariisi jiray odayaashii beder ka qayb galay iyo saxaabada raggi ugu waaweynaa uu soo dhex fariisi jiray markaasaa xataa gobolka midu dhibsadeen odayaashii oo yidhahdeen wiilku fila waalena mana keenno annagu wiilalku fila waa noo joogaan shirkana ma keenno waa uu dareemay cumar markaasuu maalin maalmaha ka mida u yeedhay yidhi imaaw shirka markuu yimid ayuu odayaashii weydiiyey waa saxaabadii odayaashii lagu sheegay waa saxaabadii waaweynaa ee beder ka qayb galay markaasuu yidhi idaa jaaa nasrullah waalfatx suuraddaan ii sheega tafsiirkeeda markaasay yidhaahdeen maka in la furanaayo ka hadlay nasrina uu imaan doono adna ka waran adna ka waran markaasuu yidhi cabdullaahi ka waran markaasuu yidhi waxay sheegayaa geerida nabiga sala allahu alay wasalam mar haddii maka la furto geeridii nabigu inay soo dhowda cumar wuxuu yidhi intaas un baan ka fahmayaa suuradda sababtaan halka u soo fariisay waa saas u intii naas waxaanan fahmay inuu ka fahmaa diinka qofka qur-aanka xambaarsan ayuuna sidiisaba cumar markuu dadka la shurayna xufaad buu xula jir dadka qur-aanka xambaarsan ee xufaadda ah haddee lafdi kaliyana ma ahan macnihiiya yaqaaniin marka dadkaasaa adduun iyo aakhiro war ka haya ayagaa wax laga weydii jira qaasim ibnu muxamed iyo mujaahid waxay yidhaahdeen maa samictu mid walba mid walba wuxuu hi maa samictu fudya axsana min fudya cabdullaahi bni cabbaas weligay ma maqal fadwo la soo saaro oo midda cabdullaahi bni cabbaas ka wanaagsan haddii laga reebo marka uu yidhahdo nabigaa yidhi sala allahu alay slam nabigaa yidhi haddi wax lamida lama arko laakiin haddii qof ijtihaadayo oo mas'alo la fadwoonaa midda cabdullaahi wax lamida maanaan arag wax ka wanaagsanaa kale waxa laga arkaa nabiga yidhi sala allahu calayh wasalam daawuus wuxuu yidhi adragtu khamsa mia min asxaabi rasuulillahi shan boqol oo asxaabtii rasuulka ka mid ahan anugu soo gaaray yura taabici asagu shan boqol aan soo gaaray yuri shantaas boqol cabdullaahi ibn cabbaas markay masale ku khilaafaan cabdullaahi waa u kaadi jiray aakirkay u soo wada laaban jireen aakir shanta boqoloo saxaabada aakirka masalada isku khilaafaan waxay dhihi jireen cabdullaahi taaday ku dhanta warna waa midkaa tiri saasay dhihi jireen yziid ibnulasam wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaasaa baxay oo xajka u socda mucaawiyana waa baxoo khaliifkii muslimiinta ah mucaawiyo jamacaa raacay laakiin cabdullaahi ibnu cabbaas jamac weyn oo midka la mid ah amiirka mu'miniinta ayaa raacay oo ah ardadii daalibucilmiga aheed masruuq wuxuu yidhi kuntu idaa ra'aytu ibnu cabbaas qultu ajmal annaas markaan arko cabdullahi ibnu cabbaas waxaan dhihi jiray dadka ilaahay abuuray waa qofka ugu qurxoon waidaa takallama qultu afsaxu naas markuu hadlaan dhihi jiray dadka banu aadanka inta hadasha isagaa u aftahansan u fasaaxo badan waidaa taxadaa qultu aclamu naas markuu xadiidka nabiga ka warramo aan dhihi jiray dadkoo dhan waxaa u cilmi badan cabdullaahi ibnu cabbaas qaasim ibnu maxamed wuxuu yidhi maa ra'aytu fii majlis ibni cabbaas baadilan qab weligay meel cabdulaahi bni cabaas fadhiyo munkar kuma arag ma ahayn inuu cilmiga dadka iskaga sheegayo iyadoo munkarku meesha xalaqada dhex yaallo ee munkarka waa reebi jir weligay meel cabdulaahi bni cabaas fadhiyo munkar kuma arag saas waxaa wada xajiyey cabdulaahi bni cabaas iyo mucaawiya oo naga hadda soo sheegnay kacbadiyaa la tegey kacbada laba meeloodaa nabigu taabtay markuu dawaafayay sala allahu calay wasalam waa xajarulaswadka iyo rugniga yamaaniga labada kale oo shaamiga iyo ciraaqiga nabigu ma taaba jirin mucaawiya afartiiba waa taabtay afartiiba waa taabtay cabdullaahi ibnu cabaasaa ku yidhi labadaas lama taabtee labadaana la taabta ma dhahayo waa madaxweynihii dhammaan muslimiinta dhihima waa u sheega diinkaa ka weyn dadkoo dhan markaasaa mucaawiya wuxuu yidhi laysa fi lbeyti maaju waa gurigii aluu yidhi meel laga taga male cabdullahi markuu yidhi labadaana la taabtaa labadaana lama taabto uu yidhi mucaawiya meel laga taga male waa guriga alle laysa fi lbeyti mahjuur umadayne wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuulilaahi uswatun xasana rasuulka alle miyadan ku dayey nabiga isagoo og inuu gurigii alle yahay uu labana taabtay labana ka tegey mucaawiya waa soo laabtay hadalkii wuxuuna waafaqay cabdullahi bni cabaas sadaqtuu yidhi waa ku dayanaa rasuulka ilaah waa hoggaansay waa kan qaacido ka dhigay imaam shaafici hadalkaas oo xaafid ibn xajarna fatxulbaariga uu ku soo raray oo uu yidhi qofkana yidhaahda laysa fi lbeyti mahjuur waxaan leenahay nacam laysa fi lbeyti mahjuur walaakin natabicu sunnata ficlan ow tarka beydku meel laga taga male laakiin sunnada nabiga ficil iyo tarkiba waa raacayna wixii nabigu ka tegey in laga taga diin ah wuxuu sameeyeyna in la sameeyo diin saasaan leenahay nabiguna labada waa taabtay labana waa ka tegey labaduu taabtay waxaa diina in la taabto labaduusan taabanna waxaa diina inaan la taaban saasaan leenahay qofkii nagu yidhahda laysa fi lbeyti maajuur camar ibnu dinaar wuxuu yidhi wuxuu yidhi camar ibnu dinaar maa ra'aytu majlisan ajmaca likulli khayr min majlis ibni cabaas alxalaal wاlxaraam wاlcarabiya wاlansaar waasibuhu qaala washicr weligay maanan arag meesha xalqada uu cabdullaahi ibni cabaas wax ku akriyo majlis la fadhiisto oo kayrka ka aruurin badan oo kayrku uu uga badan yahay haddii la yidhaha xalaal iyo xaaraam waa ka hadla haddii la yidhaha luqa carabiya dadka isagaa bara nasab iyo taarikh haddii laga hadlo isagaa ka bara gabayada iyo ashcaarta isagaa dadka bara kayr oo dhan fadhigiisu ku dhammaayo majliskiisu ayuu ku dhammaa abu waa'il shaqiiq wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaasaa noo khudbeeyey annagoo xajka joogna suuratu nuuruu bilaabay inuu akriyo fasirana markaasaan dhegaystay markaasaan idhi yidhi maa ra'aytu walaa samictu kalaama rajulin mila weligay ma maqal mana arag qof hadla oo hadalkaan oo kale ku hadlay weligay mana arag mana maqal markaasaan idhi yidhi low ra'atu faris waruum la aslama dowladda majuusiga dabcaabida reer faris iyo ruumaanka talyaani hadday cabdullaahi ibnu cabbaas oo suuratu nuur aqraa arki lahaayeen oo fasira kulli waa islaami lahaay qof kama hadhay waxaa ka baxaya afkiisa iyo fasaaxada iyo cilmiga iyo nuurka ka baxaya nuurka ka baxaya cubaydullaahi ibnu cabdillaahi wuxuu yidhi maa ra'aytu axadan kaana aclama bisunna walaa ajlada ra'yan walaa afqaba nadaran min ibni cabbaas weligay ma arag cabdullaahi ibnu cabbaas qof sunnada nabiga ka oqo og ma anaa arag qof ka ra'yi wanaagsan oo ka tala toosan mana ana arag qof ka fiiro dheer haddii la yidhaha diinka alle hoosa loo fiiriyo iyo masaa'ilka adkaaday kun iyo lix boqol iyo lixdan xadiid ayuu soo wariyey wuxuu ka mid yahay min almukhiriin toddobada saxaabi oo la yidhaahdo mukhiriin oo saxaabada ugu xadiiska badanuu ka mid yahay toddobada saxaabi ee la yidhaha mukhiriinta ee ugu oqoon badan xadiiska ugu xadiiska badan saxaabada uu ka mid yahay cabdullaahi ibnu cabbaas radia allaahu tacaala canhumaa isagii aabiisba ilahi raadda ka noqo rawa albukhaariyu wa muslimu can cabdilaahi bni cabbaasin radia allaahu canhumaa qaal cabdullahi ibnu cabbaasaa wuxuu yidhi mara nabiyu nabigaa soo maray sala allahu calayh wasalam biqabrayni laba qabriyaa nabigu soo maray laba qabri meel beera isagoo maraa magaalada madiina ayaa nabigu wuxuu maray laba qabri riwaayadaha gabal waxay sheegayaan inay cusbaayeen waana riwaayadaha uu u daliishaday xaafid ibnu xajar inay laba muslima ahaayeen ee aysan ahayn dad gaalaha waa hore dhintay laba qabriyo cusub oo mar dhow la aasayay ahaayeen markuu nabigu soo maray faqaala wuxuu yidhi innahumaa la yucadabaani labadan qabri labada qofka ku jirta waa la cadaaba waxaa ku jirta bukhaariga riwaayadihiisa fasamica sawta insanayni yucadabaani wuxuu nabigu maqlay sala allahu calayh wasalam dhawaaqa iyo qayladhaanta ka baxayda laba qof oo la cadaabayo uu nabigu maqlay waa maqlay bukhaarigay ku tahay ilaahaa maqashiiyey waa uu maqlay nabigu markaasuu faqaala nabigu wuxuu uhi innahumaa ey ina saaxibayi lqabri qabrigan labada qofoo ku jirta la yucadabaani waa la cadaaba wamaa yucadabaani mana loo cadaabayo fii kabiirin dembi weyn waxaa nabiga sala allahu calayh wasalam ka sugan inuu yidhi balaa inahu kabiir iskada inuusan weynayna waa weyn marka maxaa loola jeedaa ma weyne oo dembiga loo cadaabaa ma weyne waa weyn yahayse maxaa loola jeedaa aqwaal badan ay culummadu ka yidhaahdeen labada qowloo ugu caansan waxay yihiin nabigu markuu leeyahay sala allahu calayh wasalam wamaa yucadabaani fii kabiirin ma loo cadaabayo dembi weyn macnaheedu waxay tahay laysa bikabiirin fi ictiqaadihimaa ayaga siday la aheed lama weynay ba meesha lagu halaagsamay waa halkaas laysa bikabiirin fi ictiqaadihimaa ayaga siday aaminsanaayeen ma dembi weyn ma ahayn waa fuudaysteen maxaa soo baxay marka waxa qabriga lagula gubto qiyaamaha laysku cadaabaa waa dunuubtoo la fuudaysto waa dunuubtoo la fududaysto markaasaa nabigu yidhi salى اlahu alيه wasalam balaa inahu kabiir maya waa weyn macnaha waa maxay wataxsabuunahu hayinan wa huwa cinda اllahi cadiim aha waxa weeyaan mau la weynayn ayaga waa la fududa waa la fududa taas macnaheedu waxay tahay qof walboo qabri rumaysan dembi ha fududaysa hadhihin kan waa yarya kan waa yaryahay hadhihin weliga hadhihin dembigan waa yari waxaa naar lagu galay waa saas ayagu l la fudaa wey qowlka kaleeto waxay yidhahdeen culummadu laysa bikabiirin waxaa loola jeedaa laysa bimashaqatin alixtiraazu canh dembigaas inay iska ilaaliyaan ma ku cuslayn si fududay iskaga ilaali karin dembigaas si fududay iskaga ilaali karin maantana cadaaba cunay hadday doonaan inay iska ilaaliyaan waa fududeed in la iska ilaaliya oo dembi aan la iska dhowri karin ma ahayn marka wax maanta aad iska ilaali karto berriyaan cadaab kuu cunin ah marka waa sidaas wamaa yucadabaani mana loo cadaabayo fii kabiirin waa fii ictiqaadihima siday iyaga la aheed amase kabiir mid weynoo culus ma ahayn iska ilaalinta la iska ilaalina laakiin balaa inahu kabiirun cinda allah ilaah agtigiisa dembi weynu ka ahaa ama axaduhumaa labada mid ka mid ah uu yidhi nabigu salى اllahu calayh wasalam ama axaduhumaa labadooda mid ka mid ah fa kaana wuxuu ahaa laa yastatiru midaan iska asturin min albawli kaadida iskama asturi jirin waxaa loola jeedaa laa yajcalu baynahu wa bayna bawlihi sutra laa yajcalu baynahu wa bayna bawlihi sutra asaga iyo kaadidiisa astur uma dhexay jirin macnuhu waxa waya laa yataxafadu minhu iskama ilaali jirin wey kaadida iskama ilaali jirin waxaa soo arooray oo kaleeto laa yastanzihu iskama fogay jirin waxaa kaloo soo arooray laa yastabri'u iskama beri yeeli jirin waa isku macno waa isku macno marka waxay ka imaanaydaa kaadidaas qofka marka koobaad oo kaadidu ka imaanaydo koow inuu iska ilaaliyo hor waa nagii soo marnay ul oo waran la in nabiga loo qaadayo markuu bannaanka aadayo wuxuu doonayaa inaan kaadidu ku soo firdhan waa inaad marka ku dadaasho inaan marka koobaad kaadidu kugu soo firdhan labo ayadii oon kaadidii kaa dhammaan oon kaadidii dhammaan waa inaadan istaagin oad hubsato inay dhammaatay waswaas iyo balaayana ha isku abuuri oo adee dadka gabal siday u dadaalayaana waswaas la tegey markaasuu laba nus saac suuliga dhex taagayn oo dhex lugayna xexda ku haya marka waswaaskaasna lama rabo waswaaskaasuna waa camal shaydaan lama rabo asagana laakiin hubso inaan kaadi dambe kaa imaahayn laakiin balala kaadiyo timbiyad balala ku siida way isku qoysatay waxa weeyaan hadhow cadaabaa ku cunaay cadaabaa ku cunaay tan saddexaad waa inaad iska nagta oo meeshii ama ha kugu firdhato ama meeshay ka soo baxday kaadigu ha ahaata iska mayr saddexdaas dadaala lagaa raba marka hore yay ku gaari haddana hubso inay kaa dhammaatay marka dambena iska mayr saddexdaasaa la rabaa bal fiiriya maanta in badan oo muslimiina iska daa gaal waxbaa ku fali in badan oo muslimiin ah taroog untasiyu jiyeerka u xihana kaasaa xataa surwaalka xunka hubsita waa kaadi isagana marka balaad sugayda bala balaad sugayda inaa lilaahi wa inaa ilayhi waa nasiib daro wey nasiib daro wey marka waa arrin aad u khatar ah waana in qofka muuminka ah oo qabriga iyo qiyaamaha rumaysan uu aad iskaga ilaaliyaa waxaa xadiidkan laga qaadanaa ihbaatu cadaabi اlqabri qabriga cadaab inuu ka jira in la sugo qur'aankaa sheegaya axaadiista sheegaydana waxay gaartay darajatu tawaatur waa derajada ugu sarrayda ee xadiis nabiga laga sheegay uu gaaro derajada ugu sarrayda culummada muslimiintuna way sheegeen in ay gaareen axaadiista sheegayda cadaabulqabriga derajada tawaaturka waxaa ka mid ah cayni cumdatulqaari juska sideedaad boqol afartan iyo shan wuxuu leeyahay walanaa aydan axaadiiu saxiixatu wa akhbaaru mutawaatira waxaa ka mid a ibn abilcisi alxanafi shaarixu caqiidati طaxawiya safxada saddex boqol sagaashan iyo sagaal wuxuu sheegayaa nabiga inay ka tawaaturtay axaadiista sheegayda cadaabulqabriga iyo axaadiista sheegayda dadka gabal in qabriga loogu nimcaynayo waxaa ka mid ah axaadiistaas inay tawaaturtay amada sheegtay suyuudii sharxu suduurka safxada afartan iyo sagaal wuxuu leeyahay faqad tawaatarat اlaxaadiiu bidalika muakidatan ilaas ilaa sittatin wa cishriina nafsan min asaxaaba ilaa lix iyo labaatan saxaabi aa laga wariyey cadaabulqabriga nabiga inuu inuu sheegay sala allahu calay wasalam waxaa ka mid ah safarini lawaamixu lanwaar albahiya juska labaad toban iyo saddex ibnu rajab alxambali asagoo ka soo raba waxaa ka mid ah qasdalaani irshaadu saariga juska labaad afar boqol iyo lixdan waxaa ka mid ah shaekhulislaam taymiya majmuucu lfataawa juska afraad boqol sideetan iyo shan iyo qayrkoodba a'immada muslimiinta aad bay u sheegeen masalo khilaaf ka jirana maahan qofka beeniya waa qof ilaahay ku kufriyey qur-aankaa sheegaya cadaabulqabriga qofka qabriga la gelsho qiyaamihiisi waa dhacay abaalmarintiina waa u bilaabatay ama nimca u bilaabanayda ama waxaa u bilaabanaya cuquubo iyo cadaab ilaahay baan cadaabka ka magan gelayna xadiidkan waxaa kaloo laga qaataa arraddu calaa madhabi murji'ati alkhabiis alladii lubaabuhu laa yaduru maca aliimaani danbun walaa yanfacu maca alkufri daaca madhabka murji'ada khabiiska ah ee xumaanta badan madhabkaas ridiskiis ayagu waxay leeyihin qofka hadduu muumin yahay macaasidu wax ka dhibime sida gaalka aan daacadu wax ugu tarayn waa qalad waa kana labadaa nin muslimiinay ahaayeen waana la cadaaba dembi ay galeenna weeye marka qofka muuminkaa dembi wax kama dhibi maa waa madhab shaydaan wey ee waa inaad iska ilaalidaa madhabka murji'aduna waa madhab aad u liita oo dalaal ah waa inuu qofku ka digtoonaado asbaabta cadaabulqabriga keenta ah xadiiskan laga qaadana asbaabta ugu weyne cadaabulqabriga keenta waa qofku kaadida inuu iska ilaalin waayo waxaana ibnu maaja iyo xaakim iyo axmed ay wariyeen min xadiidi abi hurayra nabigaa yidhi salى اllahu calayh wasalam akaru cadaabi اlqabri min albawl cadaabuqabriga ugu badan kaadidu ka yimaada cadaabulqabriga ugu badan kaadiyu ka yimaada xadiiska waxaa laga qaadanaa najaasooyinka in layska ilaaliyo haddaan layska ilaalina kabaa'irta waa weyn inay ka mid tahay nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam wa ama alaakharu midka kale fa kaana wuxuu ahaa yamshi mid la socda binamiimati isku dirdiridda midka kale sababka loo cadaaba waxay tahay dadku isku dirdiri jiray namiimada waxaa la yidhaha qof inaad war ka soo qaado qof kale aad u sheegto calaa wajhi ifsaad adoo fasahaadinaya marka waa waxaa bulshooyinka fasahaadiya qabaa'ilka isku dira qoysaska isku dira dad badan oo muslimiina baaba'sho weeye isku dirdiridda waana min kabaa'iri dunuub cadaabuqabriga iyo cadaabunaarkana waa laga helaa nabiguna wuxuu yidhi salى اllahu calay wasalam laa yadkhulu jannata namaam qofka dadka isku dirdiraa jannada ilaahay ma galo jannada ilaahay ma galo qofka dadka isku dirdiraa waa dembi aad iyo aad u weyn oo kabaa'ir ah waana fasaad fi اlardi qofka isku ka shaqeeya jannada ma galo dadka dadka caadiga isku dira saasa ka waran midka hadda shaqada ay u tahay culummada inu isku diro oo khawaasu naas ah oo dadkii dadka inay islaaxiyaan la rabay ayagaas kaliya u kala warqaadaa hebel saasuu yidhi sheekh hebela saas adiga kaa yidhi xalana hebelaa adiga ku ridiyey markaasaa kiina hadda dadkiina culummana waa un banu aadano inta dad yahay yihin midaanba sugayn marka loo sheego hubsama isoo tus xataa dhihima maanuu saas i yidhi anigana jumcaday muxaadaradu iclaansan tahay waxaan dhigo bal halla ogaada u leeyahy markaas isla kaxe marka dadkii caadiga ahaa qofkii isku diray hadduu naar ku mutay kii culummada isku diray maxaad sugayda muxuu mudan doonaa waa mufsid fi lardi sow ma ahan waxaa xadiiska laga qaataa kaadida banu aadanku waa najaas midda adiga taa ah haddaad cadaabku gelayda midda dadka kalena waa ka daran ama waa isku mid markaa kaadida banu aadanku waa najaas waana in la yska ilaaliyo oo laga fogaado waxaa xadiisku ku tusaa naxariis naxariista nabigeenna suuban sala allahu calay wasalam bal fiiriya faaqada nabigu wuxuu soo qaaday jariidatan laan laantaasoo radbatan qoyaan fashaqahaa waa kala jeexay nisfayni labu u kala jeexay faqarasa wuxuu ku tallaalay fii kulli qabrin qabri kastaba waaxidan mid inta laba u kala jeexuu jeexiiba qabri u tilmaam riwaayadahaasay sheegaan madaxu uga tallaal faqaaluu saxaabada waxay yidhahdeen yaa rasuula allah lima facalta haada ka maxaad u samayda qaala nabi wuxu uhi lacallahu cadaabkii wuxuu mudan yahay yukhafafu in la fudeeyo canhumaa labadaas laga fudeeyo maa muddada lam yaybasaa aysan qalalin labada lam intay qoyan yihiin in cadaabka laga fudeeyo aan rajaynaa lacallada way rajada marka waxay ku tusaydaan naxariista nabiga sala allahu calay wasalam xataa dadka cusaada waa u naxa waa u naxariisana waxay dhici karta shafaacadu mu'aqad ku meelgaar inay noqoto hadda nimankaas wuu u shafeecay nabigu laakiin waa inta laamtu qoyanta waa inta laamtu ay qoyanta mas'alo muhiima hadda annaga qabri haddaan ag marayno ma saarayna laan soomaalidu waa saaraanoo xadiiskaas say ugu dhaqmaan waa dadka baadiyahan ka hadlaya dadka dhaqankooda baadiyaha matale magaalada ma matasho dhaqanka waxa weeyaan qof hadduuba qabri ag maraa maba ag maraayo inta geed soo gooyo ama caws uu iska saaraa du wax kale waayo caws yar inta gooyuu saaraa markii dambena mahmaahay noqoto qabri qori ka qaad male qori saar maahane waa mahmaa qabri qori saar maahane qori ka qaad qori lagama qaato haddii lagu yidha xaaba soo gur la shito qabri soo guri mayo waa ka leexana xawaala la yidhaha marka ma saasaahoo annaga haddeer qabri haddaan aragno ma saaraynaa oo sidaa soomaalida ma ku wadaynaa mase la saari maaho arrintu nabigay u gaarta mas'aladu waa khilaafi culummadu qowl waaxida kama leh culummada qowl waaxida kama leh xaafid ibnu xajar fadxulbaariga markuu sharxay xadiidkan wuxuu keenay culummo badan culummo badan way inkireen in geed la saaro qabri way inkireen culummada inkirtay waxaa ka miduu yidhi abu sulaymaan alkhadaabi oo abu daawuudka sharxay culummadii shaaficiyadaee horena ka midoo mutaqadimiinta ahaa iyo culummo kaloo ku raacday waxayna yidhaahdeen ma bannaana waxaa ka mida durduushiyo culummada maalikiyada ka mid ah oo yidhi arrintaasu nabigay khaas ku aheed barakada gacantiisa oo nabigu gacantiisa ku shaqeeyey barakadaas ee cadaabka looga fududeeyey adiga gacantaada barakadeeda yaa sheegay waxaa ka miduu yidhi culummada inkirtay alqaadi ciyaad alqaadi ciyaad waa culummada maalikiyada saxii muslimku sharxay wuxuuna yidhi fiiriya wuxuu yidhi tallaalidda nabigu ku tallaalay qabriyaalkan laanta nabigu ciluu u sheegay wuxuu ku cileeyey biamrin muqayab arrin hayb ah oo annagu aanan ogaa karin oo ah innahumaa la yucadabaan waa la cadaabaa uu nabigu yidhi sala allahu alay slm marka fiiri xukunku wuxuu ku xidhan yahay arrin oo hayb ah oo mustaxiil ah annagu inaan ogaano qaacidaduna waxay tahay maa culliqa bimustaxiilin fa huwa mustaxiil wixii lagu xidho shay mustaxiila asna waa mustaxiil adiga ma ogaa kartaa qabrigan waa la cadaabaa horta ma ogaa kartaa ilaa qabri walba nabigu ma saari jirin qabri la cadaabaayuu saaray qabri la cadaabayo uu saaray marka waxaa lagaa rabaa mid la cadaabayo inaad saartaan ka kalena aadan saarin ma ogaan kartaa waa maya khalaas xukunkan ciladaasuu ku xidhan yahay alqaadi ciyaad wey waxaa dhahaya sidaas alqaadi ciyaad wey waxaa dhahaya culammada gobol waxay yidhahdeen waa maya waa la saari karaa bal waxaad moodaa xaafid ibnu xajar laftirkiisu inuu u leexanayo in la saaro oo wuxuu leeyahy xukunkan cilada lagu xidhay oo ah in la cadaabaa yaanaanba ogaan ee annagu waa saari karnaa sababtu maxay tahy haddaa qofka annagoon ogayn in la cadaabaayo ilaa u naxariiso sooma dhihi karno annagoon ogaynaan laanta iska saarayna qabri saasuu leeyahy xaafidku wuxuuna leeyahay waxaa arrintaas xoojinaya oo looga dayanaa buraydat bnu xusayb saxaabiga la yidhaah saxaabigaas wuxuu ka dardaarmay qabrigiisa laba laamood in la saaro bukhaariyaana sanad mucallaqa waxa way sanadkiis ma sheegin isagoo mucallaqa kitaabuljanaa'is ku wariyey baabuljariid cala alqabri xaafid ibnu xajarna fatxubaariga wuxuu yidhi waxaa wasliyey ibnu sacad ayaa wasliyey marka qabrigiisa laba laamood in la saaro ka dardaarmo sidaas ayuu yidhi sidaas ayuu yidhi a'immada gobol waaba sii ballaarsadeen waa sii ballaarsadeen qaar kale waxay yidhaahdeen koow horta waxaan leenahay waa la saara laba laamood cilladana waxaan ka dhigaynaa cillada cillada u fiirsada labada laamood intay qoyan yihiin waa tasbiixsanaya tasbiixdaas barakadeedaa cadaabka looga kor qaada ciladii mafhuumay noqotay khalaas alxukmu yaduuru maca cilati annaguna laan qoyanaan saaraynaa ha tasbiixsateen oo cadaab hadduuba jiri hadduusan jirinna wax ka dhibi maa oo hadda tasbiixo wax dhibi may haddaan cadaab jirin marka mid walba iska saaraynaa qayr wax kaama dhibee shar u tooga haddii cadaab jirayna ha tasbiixsato oo ha laga fuudeeyo haddaan cadaab jirina kolleyba tasbiix wax dhibi ma halkaasay ka bixiyeen suyuudiyaa ka mid ah suyuudi waaba sii ballaarsaday masaladii wuxuu yidhi geed tasbiixsaday geed tasbiixsaday haddii cadaab lagu fuudeeyey waa masaladii qiyaaska ayadu kasii qiyaasananta asal ka dhigay war qur-aanna ha lagu akriyo qabuuraha maxaa yeelay asagana wax waa lagu faa'iidaya haddiiba geed tasbiixsaday faa'iido la qabrigu ka helay qur-aan la akriyeyna waa laga helay saas laakiin waxaa tacliiq saaray abulashbaal axmed shaakir cumduhu ku leeyahay tacliiqa wuxuu yidhi amaa kownu nabaati yusabbixu maadaama radba wuxuu leeyahay horta kow cillada cilladu ma ahan geedkaa tasbiixsana ee cilladu waxa ay tahay nabiga ergeeyey waxaana tusaya haddaan isqabannay cilladu waa tan iyo waa tan haddaan isqabannay waxaa tusaya in cilladu shafaacada tahay saxiixulmuslimku waxaa ku sugan min xadiidi jaabir nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam innii marartu biqabrayni yucadabaani fa axbabtu bishafaacati waxaan jeclaaday ergadayda an yuradda canhumaa in cadaabka looga celiyo maadaama alqusnaani radbayn inta labadaas laamood qoyan yihiin aan rabaa shafaacadayda in looga celiyo maxaa caddaaday marka cadaabka waxa looga celina waa nabiga ergadiisa ee maaha geedka tasbiixdiisa cilladii marka maba sugnayn layska sii waasacsaday maba sugnayn waa koow tan labaad wuxuu yidhi axmed shaakir وamaa kownu nabaati yusabixu maadaama radba amaa qowlka dhahaa geedku intuu qoyan yuhu tasbiixsadaa markuu qalalo ma tasbiixsado faqayru wajihi ma toosna maxaa u daliil ah لأnna اllaha tacaalى dakara ana kula maa fi samaawaati wاlarضi min akbarin wayaabisin yusabixu bxamdi rabbi alla noo sheegay waxa samaawaadka ku sugan waxa dhulka ku sugan waxa qalan iyo waxa qoyan inay tasbiixsadaan ayagoo ilaahay ammaana ilaah wuxuu yidhi wain min shayin shay-in waa nakira fii siyaaqi nafyi weliba min oo silaha la geliyey cumuumka nasay ku tahay marka nas shay ma jiro wuxuu rabaa ha ahaado shaygaasu shay kastaa ilaahay u tasbiixsada ilaa yusabixu bixamdi isagoo ammaanta alle ku dheehan ilaah wuxuu aayad kale ku yidhi yusabixu lilaah alla waxaa u tasbiixsada maa shay dhammaantiis waa mawsuuq cumuum wey shay dhammaantiis fi samaawaati xidharyaalka ku sugan wamaa fi lardi iyo dhulka waxa ku sugan ilaahay baaba sheegaya dhammaan inay tasbiixsadaan maxaad u leedahay inta inta qalalan ma tasbiixsato saad u leedahay saas darteeda ibnulmulaakim wuxuu leeyahay culummada muxaqiqiinta waxay mareen geed qoyan iyo mid qalalan waa tasbiixsada maxaa yeelay dhagaxaaba tasbiixsadada geed maxaad ka gaareen dhagax miya qoyan dhagaxaaba tasbiixsado ilaah noo sheegay dhagaxaaba tasbiixsado markaasuu wuxuu yidhi axmed shaakir fasaqada qiyaasu qiraa'ati اlqur'aani calayh halkaasay ku dhacday qur'aanan uga sii qiyaasaa oo qiyaaskii horan qiyaas ku dhisaa halkaasuu ku dhacay wa calaa annahu qiyaasun maca wujuudi nas ayadoo nas la hayo a qiyaas la keena qiyaas maca nas qaacidadu maxay tahay faasid اlictibaar tixgelin ma leh nasaa yaalla geedka qoyan iyo geedka qalama waa tasbiixsadaan nasaa yaalla cadaabka waxa looga fududeeyey tasbiixda maahayn ee shafaacada nabiga iyada marka qiyaaska ad wadaa nasuu ka soo hor jeeda wa huwa qiyaas maa maca wujuudi nas baadil weeye maxaa yeelay mideeda kale nabigu ma akrin qur'aan markuu xataa labada qabriyoo la cadaabaa arkay qur-aan ma akrin nabigana waxaa la ogyahay waa ra'uuf raxiim ah oo mu'miniinta u naxariis badan hortiisaa mu'miniin badan dhinteen weligiis hal xaraf qabri kuma akrin ardadii uu waxbaray weligood qabri qur-aan kuma akrin xataa ma ishaarin idan waxaa caddaatay arrintaasu nabigay khaas ku aheed hadday ahaa laheed arrin caam ah saxaabadiyaa samayn lahaayeen ee buraydad soo ma samayn taasna ibnu baasaa tacliiqa fatxulbaariga uga jawaabay wuxuu yidhi abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali miyaysan ka fahmo badnayn burayda waa mutafaq inay ka fiqi badan yihiin ayagaa samayla ayagaa samayla waa kan yidha ibnu kaiirna baabkan waa baab qurubaat waa baab اqurubaat laa tadkuluhu اlaaraa wاlaqsiya aaraada iyo qiyaaskuna mada galaan baabka baabkan naska un baa la ag taagnaada masalada ugu dambayda xadiidkan labada nin ma laba gaalay ahaayeen mase laba muslim qowlka raajixa warkoodu waa dheeryahay laakiin waxaan ku khulaasanaynaa laba muslimay ahaayeen adilada tusaydana waa badantah xaafidka ugu laabo adilada tusayda aaday u badantah xaafidka markaan leeyahayna waxaan u jeedaa kitaab waxaa jira cumdaha sharxa oo xaafidka kaliya laga soo gaabiyey kitaabkan waxa la haha fatxu salaam sharxi cumdat alaxkaam inta cumdo sharxiisa uu faa'iido badan yahay axaadiistan cumduhuso fatxulbaariga kuma taallo nin shiiqa oo la yidhaahdo abu maxamed cabdisalaam ibnu maxamed alcaamir aa xadiis walba sharxi u sharxu halkan soo saaro marka waa cumdo sharxiis waana xaafid ibn xajar marka wax la hela maale mael male wax maala male wax maala male marka xaafid wuxuu leeyahay adila xadiis badanaa tusayda laba qabriyo cusub inay ahaayeen mideeda kale hadday laba gaal ahaayeen laba gaal waxa loo cadaabaa kaadiya iska ilaali waayey miyaa la dhihi lahaa gaal maya gaalnimadiio ka weynuba ku sugan yahay taasa loo cadaabaa tan saddexaad nabigu ma gaal u ducaynay u shafeecayo maya marka adiladu waa caddahay laba muslimay ahaayeen wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina maxamed